mashruuca laka daafuri magaalada beled xabe ee gobolka gedo iyo weliba lankamaga daray dalkashan doolarka dhisoy kaas oo lanka golaya in bulshada laka dhiirigeliya in meeloodan daguudsi islaqaangayo ka dhisidaana waxaana kumida culummada iyo odayaalka iyo weliba ayo ku hadaleena sida lamaamulo doona bee sidan la ku aruuriyay bulshada iyoona sheegay inay ku shaqeey doonaan sidii lanku fuuli lahay mashaariic waalataran leh bulshada ooya kowgeeta dhisowka wadooyinka ceelalka walbarashada caafimaadka iyo walkastoo bulshada muhiiman ee mashruucan walaalaha ay noogu yeereen halkhayrka khayr allaha siiyo oo deegaankan iyo deegaanada kale oo dadka ay degan yihiin ay ugu baaqeen inay iskutashi la sameeyo wax la dhisto horumar la sameeyo oo bulshada ay isku tashato weeye arrinkan waa arrin aad iyo aada u qiimo badan sharcigeenna qiimaha badan inta badan waxyaabaha uu ka hadlaba waa noocaan oo kale si guud in wax loo qabsado gudoomiyaha aad iyo aad buu mahadsan yahay shirkaan oo kalena horu u qabtay allah barakeeyo khiyaarey waxaan rabaa inaan ku soo koobo afar qodob arintan hadda shan doolar dalkaada ku dhiso sidaad la socotaanba qolo walbo markii la kala qaxay oo dadkii kala qaxeen waxaa adduunka la kala gala adduunka qolo walbaba meeshay tagtay waxbay ka soo minguurisa dadkeediibay oola soo mid noqota qaarna waa la aamuseen annagu waa la soo daahnay warkaan waa la soo daahnay haddaan wixii aan haynay yaa soo minguurinay mahadsantihiin marka inaad naga dhegaysataan ayladhaantanada inaad naga dhegaysataan waa ku mahadsantihiin qodobka koowaad haddaan horu galo arrintan shan doolar sababta loo aas-aasay dalkeenna waxa ka jiro iyo deegaanada aan degannahay dib u dhaca nugu dhacay waa qof walba wuu og yahay oo dib ugu celin mayno in badan baan sheegnay waxaan rabnaa inaan quruxsanno deegaanadeennii maxaa marka waxyaalaha halbowlaha u ah waa warisgaarsiinta kowka ah qofku hadduusan warisgaarsiin lahayn oo wado uu mara lahayn waxaa weeye waxa kow waxaa nolosha biniaadamka wax ugu muhiimsan asaga weeye kan waxaa ka faa'iidaysanahayo gawaarida yaryarka ha wado kan gawaarida waaweyn wado qofka ganacsiga yarkaa haysto miiska haysto iyo midka ugu sarreeyaba intaba way ka faa'iidaysanayaan laakiin waxyaalaha kale waxaa dhici karta dad khaasa inay ka faa'iidaystaan midna jidadka marka dadku haddaysan jidad lahayn nolol ma hayaan annagii markaan arrinkii baarnay oo arrinkii in badan ku mashquulnay waxaan ogaanaa isbitaalladeenna inay dhakhaatiir noo joogaan oo wax nooga unkiman yihiin waxaan ogaanay inay baalkii jaamacadihii ay jiraan oo culummo khayr qabta ay ka shaqaynayso waxaan ogaanay ceelashii inay hay-ad raxmaladhoo nooga shaqaynayso waxaan aragnay marka meesha bannaan oo halbowlaha oon ka dhiigbaxayno inay tahay wadooyinkii qoladanadii qurbaha marka waxaan goosannay meesha laga dhiigbaxayo waa halkaase dadkeennana maalin walba la leeyahay wargadaa abaar dhacday oo dhib ka dhacay wargadaa abaar aaran dhacay oo dhib ka dhacay waxa loo leeyaha waa halkaase halka ayadaa aan ka owdno si ay baalkii maxaa la dhahayaa khudaarta ka soo goodo baar dheere laba saac gudaheeda ama hal saac gudaheeda ay u imaado wadamada dariska looga iibgeeyo tan luuq sidaasoo gala iyo buur dhuubo dadku si ay nolol u helaan arrinkaasaan marka ku habsanay sababtaasaa keentay in la aas-aaso inay arrinkan la asaaso waxaan aragna marka arrintu ma ugubaa mase ugu ma ahan arrintu ugu ma ahan halkaan waxaa ka daawanaysaan ama project lidiin shidi doono oo injineerka uu sharxi doono aad ka daawan doontaan wadammadii ay ka hergashay arrinkan afar wadan baan marka tagnay oo annagu aan la soo shirnay dadkii joogay oo sameeyey oo hergeliyey meesha ugu sarraysaa waxaa lagu hergeliyey saddex doolar waa wadada ceel daahir oo laba boqol iyo toban kilomiter waa wadadan laba boqol iyo toban kilomitir weeye wataa ayadoo bilow aha ayadoo dhexdhexaad aha ayadoo laamigii la saarahayo ayadoo laamigii la saaray waa dad shacab aha saasay dadki iskugu tashadeen